الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين wargagdaga isoo gaaray in macnaha walweyn daafeed beelihii shanta caleema dhexdooda laba beelood inay macnaha isku dagaashay meel u dhow degmadii walweyn iyo agagaarkeedaba marka waxaan ujeedinayaa dadka walaalaheena anigoo ah sheekh axmed maxamed maxmuud sheekh axmed gambiye nabadoonka beelaha shanta caleemo nabadoonka beelaha shanta caleemo anigoo ku hadlaayo magacaas oo haddin aan ahay yaraan aan ahay shanta caleemo walaalaheenna oo is hor fadhiya waxaan ugu digaayaa aan ugu baaqaayaa si degdeg ee habadda inay u joojiyaan si degdeg ee shuruud la-aan ee habadda inay u joojiyaan arrimahooda wada hadal ku dhammaystaan ayaan ugu baaqaaya dadkaas walaalaha ah is hor fadhiya inay joojiyaan ka baxaan dagaalkaasi ay isla hadlaan isla hadlaan hadal baa ku dhammaana arrintooda arrintooda hadalaa ku dhammaanayaa wiil habad kuma dhasho waa ku dhintaa marka waxaan u sheegayaa dadkaas walaalaheena ah inay joojiyaan deegaanka ka joojiyaan oo laada ka bilaabeen si dhaqso ah walaalaheen waxaan ka codsanaynaa inay joojiyaan shuruud la-aan u joojiyaan si degdega u joojiyaan codsigaasaan usoo jeedinayaa ha joojiyaano habadda waxa waaye wiil baa ku dhintaa wiil kuma dhasho haddana dagaalkana ma ahayna koo iiga dhexdooda haddana isdilaan ma ahayn khayr allah idinsiiyo hala joojiyo codkaayna maqla codkaayna hala maqlo khayr allah idinsiiyo hala joojiyo habadan alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anoo ah adoon abuukar maamow asiyow adoonka abinkasaaw awdiid waay baaq nabadeed injireeye beelaha walaalaha ee shanta caleemo ah labada beel oo walaalaha isdagaalo haayo waay ku codsadee inay dagaalkaas i joojiyaan dagaal yigaarley ka dhimilee maayo yigaar makanadadaaw labada walaalo oo beelaha qarbo iyo jambaluul oo dagaalka wadaan sideen maqsideeda badan inay ii reebaan way kalo baas angureeye walaalaha isdagaaluu haayo walaaldayaalshoo ubees barbaara wiifmiga sida inka maqsiyaha badan degdeg in laska galo dagaal joojin dagaal dagaalkaas sidii reebo lahaayi saasaa liinbaahanya laba qofo beelo beelaha walaalaha erda iyo jabaluul isdagaaluu haayaan si degdeg in dabsho lakadamiyo habad yigaarka dimidemakadhadadaaw laba qof walaalo ah ii waaye beelaha shanta caleemo saddexda beelood kale way ku codsadeeye haddii labadan beelood iyo aqlashooda sida hataa nagabi saddexda beelood walaalaha kale sida inka dhaqsiyaha badan degdeg in sika galaan dadkaas sidii hiraantii lakadamiyi lahay yaa liinbaahanya insha allah way baaq indiree baaq nabadeed indiree labada walaalo isdagaalo haayo inay dagaalkaas reebaan siyaasiyiinta oo indharabti oo beelaha shanta caleemo siyaasiyiinta xildhibaanada culamo udiinka hooyooyinka dhammaantii way sheegeeye oo baaq nabadeed inka direeye inay dagaalkaasi taa la reebo sida inka dhaqsiyaha badan laka reebo dagaal kelis ebaa dhii walaayo dhii wada dhii laakiin si dib dambe xilaabti hadii ilaahay waagabarisiyo oo alinka nagne abadaldaagne maata inka dhimanne alshal guurne saas in laka dadaalayaa fayle ilaaha ilaaha laku halakulaa laku haleego waayo waa walaalaha oo hubeer walaalka barbaara walaalka hiifiga haddii irda iyo jambaluul dhex galaan gooshow ma diidi koraan ibaa walaale eh shan beelood waaye shan caleem shan beelood oo dii shalgaaladaas waaye labadaas isdagaalo hayaana waaye baaq dabadeed inka daraanada si degdeg daqsiyaha badan in qofka dhikaan waliyaasoo halaysadaan afka lagu wada hadalo waliyaalka dhaqanka saasa in sheegee siyaasiyiinta saasa in sheegee idaacadooyinkana warbaahinta warbaahin kasta innaga saasa in sheegee siyaasiyiinta sida inka dhaqsiyaha badan inay fadhiga lagu koo dagaal afaa ku bilaawdee gacnaha kiik habadaa qoyti sidii deg deg dagaalkaas lakareebo lahaaye liimbaanya wabilaw tawfiiq salaan ku baadi labada beelood oo isqabadeen oo ah suldaan ismaaciil ciise xuseen waayo inki baaqeeye labada beelood oo isdhabsadeen oo walaalaha ah ee nin maaragtay ruujiyan shuruud la-aan ruujiyan dagaalka shuruud la-aan ruujiyan yaa ku codsadee odayaalka dhaqankina way ku codsadeen shanta caleemo inay xaaladaas dhex galaan dadka lamada beelood isdhabatid dad deris ah dad walaale ah dad iska milimeen waayo oo inshal go-aan si kastaba maaragtay wal kastaba wadaagayaan waaye sidaas daraabiye hal roojiya dagaalka sida degdeg ah halka roojiyooy intaasaa ku codsadee wabilaahi tawfiiq